بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عن كل حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان عشر كوحو النقونية بقولي سديتناد waxaynu ku sharaxaynaa su-aasha boqol afartan iyo labo waxaynu ku dhex jirnay maraatib alqadar waxaa ka horreysay tan martabadii labaad oo uu shiikhu kaga hadlay alkitaaba martabadii marka uu alkitaaba kaga hadlayo almartabatu athaaniya ahayd ayuu waxa uu ka keenay su-aashan oo waxa uu yidhi kam yadkhulu meeqa ayaa soo gelaya min almaqaadiir fi hadihi maaragtay almartaba martabadan ah alkitaaba maxaa soo dhexgelaya oo meeqa jeer ayaa wax la qoray jawaabta waxau yidhi shiikhu yadkhulu fiihi khamsa maqaadiir shan jeer ayay maqaadiirta kitaabadu shan bay u qaybsamaysaa buyi haddaad markaa si fiican u fiirisid waxa weye iyadoo dhan labaa loo qeybin karaa altaqdiir alazaliy oo waxa weeye asalka kii ahaa oo looxul maxfuudka lagu qoray oo ilaahay uu qadaray qabla khalqi samaawaati waalardi bikhamsiina alfa sana oo allah uu qoray taas sida axaadiistu caddeeyeen ayaa asal ah kuwan kale marka oo ka dambeeya waxay noqonayaan qofka markaa la abuuro abuurkiisa iyo waktigiisa iyo cumrigiisa ayay noqonayan waynu arki doonaa marka dariiqadan in shan loo qaybiyo wuxuu shiikhu ku raacay culummo kaga horreysay oo sida ibnulqayim iyo oo waxa weeye kutubtiisa saas ugu qaybiyey oo shan ka dhigay culummada qaarna waxay isaga gaabsadaan kitaabadaas koowaad oo ah looxul maxfuudka iyo midda cumriga oo janiinka markii badni ummi oo badni ummihi la qorayo bal aynu aragna markaas sida shiikhu uu u cabiray shantoodana mid walba wuxuu u keeni doonaa su-aal gaaru ka dhigi doonaa daliil buu u keeni doonaa waxa uu yidhi yadkhulu fiihi khamsa maqaadiir aluulaa midda koowaad waxa weeye waa taqdiir alazaliy waa tii uu xadiidkii nabiga calayh salat salaam ahaa awal maa khalaqa allahu alqalam faqaala uktub qaala wamaada aktub ya rab qaala uktub maa yakuunu ilaa yowmi alqiyaama wa kaana carshuhu cala almaa fajara alqalam markaasuu qalamkii ku dareeray bimaa huwa kaayinu ilaa yowmi alqiyaama taasi waa midda koowaad walaa khilaaf waxa weeye taasi iyadu waa waadix waa tii asalka ahayd waay waa tii asalka ahayd oo allah subxaana wa tacaala qadara almaqaadiir qabla khalqi samaawaati wardi bikhamsiina alfi sana taas waxa weeye kaana carshu cala almaa taas halkaas ayay ku caddahay midda labaad waxa uu yidhi shiikhu athaaniya waxa weeye midda labaad waa taqdiir alcumriy buu yidhi wa hiya xiina akhada almiithaaq tan markaa ishkaal baa ku jira oo waxa ma cadda kitaabadaas uu shiikhu halkaa ku keenay laakiin wuxuu ka wataa oo waxa weeye uu isagu u dhigayaa shiikhu raximahullah markii allah uu yidhi waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim waashadhum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala ayuu wuxuu ka dhigayaa waktigaas sida ibnuqayimna uu maray adiladeedana uu keeni doonaa ayuu wuxuu ka dhigayaa inay tahay taqdiir oo nebiga calayhi salaat salaam baa tilmaamay sida xadiidka ibnu cabaas in waxa weeye dhulka marka la keenay aadam calayhi salaam waxa weeye duriyaddiisii carafa sida aynu qasasal ambiyaa ku soo marnay qisatu aadam iyaga oo waxa weeye meesha carafa ah bicarafaat in nabiyullaahi aadam dhabarkiisa laga soo saaray duriyaddii ilaa qiyaami saaca wixii imaan lahaa koomkan markaa ilaahay uu yidhi alastu birabbikum qaaluu bala taas ayuu marka waxau ka dhigayaa taqdiir laakiin kitaaba kuma jira xadiidka oo in la qoray aayaddana kuma cadda in waxa weeye maaragtay xadiidkana kuma cadda laakiin isagaa inoo keeni doona bal wuxuu u deliishadeen oo arki doonaa waa caddayn doonaa taa waa midda labaad midda saddexaad waxa uu yidhi waa ataqdiir alcumriyi isagana wa huwa kitaabatul waxa weeye janiin markuu ilmuhu fii badni ummihi ku jiro waxa loo qorayo taas iyadu waa xadiidkii saxiixa asaadiq almasduuq xadiidka cabdullahi bni mascuud ayaa caddaynaya oo waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam allah subxaana wa tacaala ilmaha markii uu uurka hooyada ku jiro waxa weeye boqol iyo labaatan hameyn waa afar bilood ayaa loo soo dirayaa meleg naftaa lagu afuufayaa waxaa la amrayaa wa yu'maru biarbac kalimaat bikatbi risqihi wa camalihi wa ajalihi wa shaqiyun ow saciid waa la qorayaa marka intuu noolaanayo wuxuu cuni doono waxa weeye shaqi miyaa mise waa saciid camalkuu samayn doono kulli waa la qorayaa taqdiiru lcumriyi baa la yidhahdaa waxa weeye qofka caloosha hooyadu markuu ku jiraa loo qorya midda afraad waxa uu yidhi waa ataqdiiru alxawliy tanna waxa weeye waa leylatu lqadri hameenka leylatulqadriga oo ilaahay uu yidhi fiihaa yufraqu kula amrin xakiim waxay leeyiin marka culummadu taana adiladeedaan arki doonaa waxay yidhaahdeen habeenka leylatulqadirka ayaa waxaa allah la amrayaa oo waxa weye malaa'igtii loo dhiibayaa wixii lowxal maxfuudka ku qoraa sanadkan caawa laga bilaabo ilaa sanadka dambe hameenka leylatulqadriga sanadkaa kaamilkaa wixii dhici lahaa ayaa malaa'igta loo dhiibayaa oo waxa weye la qorayaa markaasay malaa'igtu ogaanayaan tan shanaad waxa uu yidhi waa ataqdiir alyowmiy tani waa tanfiid baa la yidhaahdaa oo waxa weye iyadana maalin walba waxa dhacaya oo malaa'igtii loo dhiibay oo la amray kii dhimanaya kii dhalanaya wax walba iyadana waa la qorayaa oo waxa weeye malaa'igtii ayaa markaas wax walba meeshii loogu talagalay ayaa lagu fulinayaa marka shantaasba shantaa taqdiireed oo sheegayba oo wakhtiyada ah wuxuu inoo keeni doonaa mid walba daliilkeeda iyo mid walba waxay culummadu u deliishadeen iyo waxay culummadu ka yidhaahdeen ayaynu arki doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala marka tani waa ijmaal waa kitaabadii martabadii labaad baynu ku dhex jirnaa weli oo kitaabada ahayd iyadii ayaa waxaa soo gudagelaya buu yidhi oo waxa weeye asalka ahayd ayaa waxaa soo gudagelaya kuwan kale marka labaynu u qaybin karnaayo kitaabadda asalka looxulmaxruudka wixii laga qorayna waa asal waxaan dambana ama ha noqoto middaas uurka hooyo markii lagu jiro ama sanadka hameenka leylatulqadriga ama maalin kulli taa unbay u noqonayaan oo waxa weeye laga soo qaadaya oo laga soo qorayaa amarka ilaahay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka mid walbana daliilkeedaynu arki doonaa oo aynu ku tilmaami doonnaa iyo wixii culummadu ka yidhaahdeen marka way iska gaaban tahay tani inta ayaynu u daynaynaa walxamdu lilah rabbilcaalamiin